Hello, everyone. Welcome to Kani Show. You are listening to 88.1 FM KPPPLB Fago Mohead, bringing local color to our airwaves. dhegaystayaasheenan qiimaha iyo qaayadda badan oo ku soo dhowaada Kani Show. Maanta showgeenan waxaa marti nooga ah Sheekh Sahiid Mohamed Yuusuf oo ka mid ah dadka in muddo ku noolaa waddankan Maraykanka iyo Zaki Cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool Fago Mohead area.
kalgacaylkii kaayahaagii koru qaadeed kamil yeeshaan kaga mahadnaqi kalgacaylkii kaayahaagii koru qaadeed kamil yeeshaan kaga mahadnaqi kulaytid qorax kaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kafi kulaytid qorax kaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kafi waxaa tahay kiin guxla kordhigo kidengeelo kotoreyman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingeelo ku tariman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura
kalgacaylkii kayahaagii dhibta ka jirtaye farxad ku kabtaan kaga mahadnaqeeye kalgacaylkii kayahaagii dhibta ka jirtaye farxad ku kabtaan kaga mahadnaqeeye kiishishta habiya koonka oo idin miyaan keliga adiga keliga ku agdhigaya kiishishta habiya koonka oo idin miyaan keliga adiga keliga ku agdhigaya nafta kuligeed ku hibeeyo hakadka caashaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmad iyo eray kama hagran karo nafta kulligeed ku hibeeyo hakadka caashaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmad iyo eray kama hagran karo
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingeelo ku tariman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura
nafta kulligeed ku hibeeyo kadka caashaqo labta kuu furan
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingeelo ku tariman tahay
haya keliyo
keliyoon koldhow soo tubo kahanuuraa
dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayada badan oo kusoo dhowaada mar labaad showgeenan maanta waxaa marti noogu ah showga sheekh sahiid maxamed yuusuf oo ka mid a dadka in muddo ku noola waddanka maraykanka iyo zaki cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada fago mohed tobigeenan oo maanta ka hadlayna waa qaabkee ayay soomaalidu ugu nooshahay waddankan maraykanka Ah, sheekh sahiid kusoo dhowo programkeena ah, bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay Ah, zaki sidoo kale adna kusoo dhowo programka waa mahadsantahay brada waan dhowahay Ah, sheekh saxiid waxaan ka bilaabeynaa introducement Ah, wax yar wax yar noogu sheeg noloshaada ah, bismillahi raxmaan raxiim Eh, alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd ani magacay waxaa la yidhaha saahid maxamed yuusuf Eh, waxaan ka ahaa macalimiintii la foole ee wadanka soomaaliya En, marka en, hadda maraykankana waxaa imid nineteen eighty nine Mhm,
ilaa intaasna macnaha waxaweeye maraykanka ayaan joogay mhm.
Een, marka waxa waxyaabo badan baan usoo joogay oo runtii aan la qaybsan karaa een, ba- dhegeystayaasha dhegeystayaasha Eh.
eh, fargo moorher aada iyo aad oo laga yaabo inay macnaha waxaweyaan eh, ku cusub yihiin een, maraykanka qaar ka mid ah aada iyo aad No.
waa mahadsan tahay Ah, zaki sidoo kale kusoo dhowow ah, een, adna wal- noloshaada wax nooga sheeg ha brada waa mahadsan tahay Mhm.
sidii ani museygan cabaar ma joogi Aad- aad iyo aad.
wax muddo in yaraan iska jooga Mhm.
marka dadka way salaaman yihiin intaan dadka oo dhan ka wada salaamaya waa gartay marka maxaa leeyahay soo dhawaada maanta wax badan ayaa jira oo laga wada hadli doono waa gartay Een, aan kugu bilaawo sheekh een, saxiid Een, tobigeenan maanta waa qaabkee ayay soomaalidu ugu nooshahay waddankan maraykanka Ah, maxay kula tahay Ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, horta waxa weeyaan eh, wadankan maraykanka waa wadan eh, ka mid ah wadamada dunida ama macnaha waxa weeyaan een, dunidan oo ilaahay uu qofka bini aadanka ku abuuray Mhm.
uguna talagalay inuu khaliif ka noqdo aada iyo aad oo oo k- maamulo Mhm.
marka een, runtii anigu markaan fiiriyo macnaha ku noolashaha wadanka maraykanka een, soomaalida een, kusoo qaxaysa waxay ka mid yihiin ummado badan oo kusoo qaxay okay oo marka maadaama ay saas tahayna nolosha aan ku noolnahay anaka oo macnaha waxa weeyaan maraykanka ah, Mhm, een, ku noolaashaheena anakoo soomaaliya oo muslimiina mhm.
macnaha waxa weeye waa meel een, nagu noo suubata oo lagu noolaan karo waa gartay Een, marka ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay isagoo nooga hadlaaya Mhm.
een, reer saba Ah, aada iyo aad Ah, ayuu wuxuu ilaahay ku leeyahay laqad kaana lisabain fii maskanihin aaya jannataani can yamiin wa shimaal aada iyo aad kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun dayibatun wa rabbun ghafuur aada iyo aad aayaddaasoo macnaheedu ay tahay ilaahay macnaa wuxuu ka yeelay reer saba wuxuu u sameeyey Mhm.
laba webi laba webi u iyo samey laba, laba beerood buu u sameeyey oo dhexdooda webi marayaan marka waxa weeyaan oo can yamiin wa shimaal kadibna wuxuu ku yiri kuluu min risqi rabbikum risqiga ilaahay cuna washkuruu lahu ilaahayna risqigaas uu idin siiyey ugu oo shukri iyo beerahaas ugu shugriya yaa baldatun dayiba magaalo fiican wa rabbun kafuur iyo ilaahay macnaa waxa weeyaan dembi dhaaf badan aada iyo aad marka maadaama ay saas tahay ku noolashaha maraykanka wadan macnaa qurux badan oo sara dhaadheer leh aada iyo aad oo macnaa waxa weeyaan een- een dhisan meel kasta ka dhisan Mhm.
oo runtii macnaa nadaafad ah Mm.
een, ku noolashaheedu waxay tahay een, waa baldatun dayiba macnaa bel- beldo fiican waaye islamarkaasna annaka oo diinteenna haysano oo ilaahay macnaa ka cabsanayna Mm.
ayaa waxaan ka haysanaa opportunity badan amaba macnaha waxa weeyaan een, waxyaabo fara badan oo aan ka faa'iidaysan karno oo ah xaggii macnaha ee, shaqadii xaggii waxbarashadii xaggii ku noolaashihii meel nabad ah oo ammaan ah oo lagu noolaan karo oo runtii macnaha waxa weeyaan lagana samaysan karo mustaqbal Waa anu gartay.
arka aniga Een, markaan ka hadalno een, dhinaca shaqada shaqada waxaa jira dadaa waxay dhahaan challenges badana ka jirta dhinaca shaqada khaasatan dadka da-da ah oo aan shaqayn karin Mar- markaan le aan shaqayn karin waxaan ka wadaa dadkaan xoogga lahayn waxay dhahaan een, xilliga interviewga waana loo wacayaa markana la arka kadib waxay leeyihiin qofka waa la qiyaasaya waxaa leeyahay ilaan soomaalidii badana waxay ku shaqe- way- waxay ku shaqaysaa warehouse Mm, marka waxaa leeyahay qofka waxaa la fiirinaya inuu wax qaadi kara iyo in kale mm, qoduu xoogahoo da-yahay qofka waxaa leeyahay een, waa ku soo wacaynaa mm, odayaal badanaa arkay markaa xafiiska joogo oo waa kusoo wacaynaada lagu badiyey iyagoo aaminsan een, in la leeyahay awooddiina ma badno wax ma qaadi kartaan mm.
sidaa sidaa sidaa sidaa lagu takoorayo sida waa siday aaminsan yihiin Mm.
marka sidee u aragta arrintaa arintaas maadaama anaaba anaaba ka mid a dadkaas sheegayso waa gartay
Eh, bismillahi raxmaan raxiim sababta waxaa weye, een, waxaan usoo guuray een, sagaal bilood ka hor aad iyo aad ayaan fargo usoo guuray north dakota waa gartay Een, ilaa waktigaasna shaqooyin baan raadinayay shaqooyin badanna macnaa waxa weyaan interview baan u galay waa gartay marka mid kastana waxaa laleeyahay waa kusoo wacaynaa isla markaas xataa qaar macnaha paraprofessional aan u galaa jira oo macnaa waxa weyaan een, luqadaha dadka ka caawinaya iskuullada waa gartay iyo macnaa waxa weyaan een, dhowr iskuul baan imtixaankaasoo kale u galay Mhm, laakiin haddana mar kasta waxaa laleeyahay waa kusoo wacaynaa ama qof baan qaadanay naga raalahow mhm.
weli macnaa een, applicationkaaga sidaas sii ahaado Aye, sidaas sheegaysana dhowr weerhaasoo badan waan tegay oo macnaa shaqo ka dalbaday aye, marka markii laftigayga da-deyda la arko aye.
macnaa waxa weeyaan een, wiil yar oo macnaa ay u baahan yihiin ayaa iga hormarayo laakiin waxa weeyaan waxaan ku dhihi lahaa Mm.
een, mar kastaba macnaa waxa weeyaan een, taas macnaheedu ma aha macnaa qofka inuu mar kastaba uu niyadda ka jabo oo uu oo oo dhaho Ma- shaqadii ay shaqada shaqa ma- shaqadanba ma abalay gareyn ma karo inuu apply dhaho gareyn karo ha laakiin maalin unbay iska soo baxaysaa Mm.
hala wado macnaa waxa weeyaan shaqada la raadinayo maaha. Aha, isla markaasna maalin unbay macnaa imanaysaa macnaa way imaan doontaa oo iman doontaa ha.
Eh, okay Een, hadda waxaan umalaynayaa inaad een, xafiiska afro la volunteer garaynaysid Mm.
Ah, ilaa iyo meeqaa la volunteer garaynaysaa Ah, hadda laba weeg ayaan la volunteer garaynayay ilaa iyo hoolaha qabatay wax nooga sheegba marka xafiiska joogto.
koley een, waxaa jiray macnaa waxa weeyaan badanaa galaasyada oo oo macnaa ingiliishka oo weekiniga baxa aa caawisa baan caawiya ha waa gartay Mhm.
Een, haddaan kasoo tagno dadka da-da ah kuwa da-yar naftarkooda waxaa jiro complain badan oo ay ka sheeganayaan shaqooyinka Mm.
haddaan ka bilowno waxaa jirto een, xilliga salaada oo kale Mm.
kambaniyada qaar inaysan ogolaan karin ileen wadankan waa waa ognahoo waqtigaa lagu xisaabtamaa Mm.
bareegaa leedahay shan iyo toban daqiiqo ah Mm.
bareegaas hadday salaada kusoo aadi weysa Mm.
kambaniyada qaar waa ikhtiyaarkaada Mm.
qaarna way qiimayaanoo waa tukan kartaa salaadii Mm.
marka waxaa arkay dhowr qof oo salaad nin saaxiibkayga ah waxaa Mm.
arkay een, shaqo fiican helay daraad Mm.
laakiin wuxuu uga soo tegay salaada as- ayaga xataa waxay dhaheen ninkan waa nin shaqaysanahay way rabeen kambaniga inay kiib garayaan Mm.
haddana waxay dhaheen shan iyo tobankaaga daqiiqo xilligay rabta kusoo aado Mm.
kusoo tuko brada Mhm.
waqti kale kuuma hayno Mhm.
sidaa darteedu shaqadii ugu soo tegay Mhm.
marka maxaa see u arkaysaa maxaa ka dhihi lahayd arrimahaas arrimahaas oo kaloo een, een, maadaama aysan ahayn gebi ahaan maraykanka oo dhan kabiinada qaar ay ay ay ogol yihiin xilliga qofka Mhm.
salaada haddii la gaaro ay qiimanayaan Mhm.
any faith so say u aragtaa arrintaa arrintaas horta waxa weeyaan waa arrin jirta Mm.
Een, waana waa arrin macnaa waxa weeyaan meelaha shaqada ku cusub waa garta Een, macnaa waxaan ka wadaa ka jirtaan ka wadaa macnaa wayna dhacdaa Mhm.
marka een, waxaa jira macnaa waxa weeyaan een, waktiyo uu qofku macnaa waxa weeyaan een, uu macnaa waxa weeyaan kambaniyadoo dhan ba way leeyihiin waa garta waktiyo waxaa jira macnaa ama shan daqiiq noqoto ama toban daqiiq noqoto oo qofku macnaa waxa weeyaan uu supervisorkiisa Mhm.
ka codsan karo macnaha waxa weeyaan Mhm.
eh, ama sigaar baan soo cabaya ama musqul baan gelayaa Mhm.
marka inuu qofku ku dadaalo inuu haddii meesha aan salaad laga ogolayn Mhm.
inuu cudurdaarkaas sameeyo kale musqul baan aadayaa ama macnaha waxa weeyaan eh, macnaha sigaar baan soo cabaya hadduu qofku sigaar cabo kadibna markaas ay taas u saamixi karto inuu shantaa daqiiqo kusoo tukan karo salaadiisi Een, dadku waxay dhahaan badanaa mogtahay kambaniga s- haddii la dhaha sigaar baan soo caba ama ma- wa- qaab kale ah isu dibirto wax kale ah sheegtid Mhm.
badanaa ma suurta gasho Mhm.
badanaan darka markay intaa ku dhacaan Mhm.
way soo kuwidaan shaqadaas Ah.
oo way kasoo tagaan Mhm.
Ah, taas haddaan ka gudubno Mm.
wadankan sharci baa ka yaalo sh- dastuuray leeyihin dadkan Mm.
oo ah qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqeeyo Mhm.
ma jiro qof qof kale shaqa ka discriminate garayn karo Mhm.
hadda haddana waxaan aragnaa sida adigoo kale Mhm.
da-daada shaqo ku weyse Mhm.
dhowr qo- dhowr qof oo kalena waa arkay Mhm.
oo sidoo kale da-dooda shaqo ku waayay Mhm.
dad qofna waxaa laga yaabaa inuu salaadii salaaduu tukanayay Mhm.
wuxuu sii aaminsanayo dartooda iyo Mm.
salaada uu tukanayo ilaahu caawidayo dartiisa inuu ku waayo Mhm.
marka maxay kula tahay taa haddii haddaan dhahno wadankii discrimination kama jiro qof qof shaqa qof kale ma discriminate garayn karo Mm.
arrintaan ay dhacayso waa horta waa waxa jira waxa buug badanaa waxa buugta ku qoran iyo waxyaabaha ficilka ah isma laha isma laha haye Een, qofka macnaa waxa weeyaan een, ku shaqaalaysiinaya inuu isaga wuxuu fiirsanaya laftigiisa dantiisu fiirsanaya aad iyo intaas daqiiqo wax u qabanaysa ha iyo macnaa waxa weeyaan een, een, dadka wuu kala xulanaya marka qofna laguma qasbi karo qofkan waxaa u xulatay qofkaana aada u xulan weyday aye Ee, walow uu u haysto asaga laga yaabo inuu macnaha waxa weeyaan waxyaabo kale macnaha uu ku jiro oo warqaddii ay derbiga ugu dhegan tahay inaan laisku di- discrimination laisku samayn karin aye haddana laakiin asaga xulashadiisii baa meesha kusii jirta Mhm.
marka een, taas macnaa waxa weeyaan wax macnaa haddeerto macnaa laga bedeli karo ma jirtaan qabaan siday ila tahay okay eh, zaki habra Een, eh, zaki waxaa jirto een, dhallinyarada wadankan ku nool khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed inay xoogaha u bateen dhinaca muqaadaraadka Mhm.
haddaan maxay kula tahay oo programma oo dhinaca muqaadaraadka looga soo jeedin karo oo loo sameyn kara nafsood nafsadooda busy looga dhigi karaa runtii horta way dhacdaa suaala su-aasha waa su-aal saxsan oo ay weydisay aad iyo aad ilmaha soomaalida badanaa waa sida aad sheegtay maxay u badan yihiin kuwa ka wanaagsanaa jiraan waxa aan suubinin draaga iyo kuwa u bixinaa jiraan Aye.
marka kuwa wanaagsan oo shantooda waqti tukanayeen oo kubaddooda ciyaarayeen Mhm.
kubaddaa kuwa draagu noqotay laakiin kubaddana maaha draag waa wax iska caadi oo ma aragta waqtigaada Aye.
aad ku kiib garaynayso Aye.
marka maxaan dhihi lahaa dadka waalidiinta camal Mhm.
dhallinyarada inay waqti siiyaan waaye waalidiinta qaar ha een, kubadda waxay la mid tahay balwad aha.
maba ogolaba Ha.
banooni ha aadinaa lagu dhaa banooni ma aadi kartid marka maxaa leedahay markii ruuxa dhaha baloniha aadin aa balonida ka reebto xaafadda kuu joogo Mm.
beri muxuu suubinaa dhalinyaro kale oo oo xunu raaca marka dhalinyaraha kale waa dhalinyaro balwad leh Ay.
marka balodi yuu bilaabaya marka maxaa uga fiican kubadda asagoo kuu ciyaaro marka waxaa leedahay waalidiinta kubadda ha u diidina een, Ha.
dhal- dhalinyaro kale xun yuu raacin Aha, opportunitkaas maxaa waaye inay siiyaan waaye maxaana waxaa leedahay kubadda balwad ha u noqoto ha dan ee, drugska ay bilaabi lahaayeen ay adi ma- een, ma saaxiibo ma leedahay oo sidoo kale dragska aad waxaas isticmaal ama ma aragtay dad aad garanaysid oo oo oo oo arrintaa ku fiicneen oo ba- muqaadaraadka waxaas raacay dabcan dhalinyaro way jirtaa laakiin hadda fargo mare dhalinyaradan waa dhalinyaro wanaagsan Ay, ma aha dhalinyaro ma aragta oo adi xun ma aha dhalinyaro adi fiican oo wanaagsan oo maxaa waaye maasha allah marka m- u- wax badan oo ma aragta oo maanta la dhihi kara maaha way u badan yihiin draaga but kudi waa maxaa waaye dhinaca sportka ay ka dambeeyaan which is good oo idaa- marka sportkay waqti geliyeen marka una- wa- waa shay fiican oo qaali eh dan ma aragta en balwadi iyo meelo xun la aadi lahaa Mm.
ee kukubaddooda practicekooda ciyaaraan aad iyo aad See- sidee u aragtaa ku noolaashaha faago moheed nolosha runtii nolosha way iska fiican tahay waa sida adigaa ka dhigato markana hardwork pays uu ingiriiska dhahay marka waa inaad adiga hardworking naa suubiso waayey marka ma dhihaysa no- must- noloshayda oo dhanba maxaan ku ba- ku bada ayaan ku bedelaa noloshaada inaad wax aqrisatay u baahan tahay inaad reer inuu ku sugaya laga yaabaa afrikan laga jiraa marka maxaa jira waqti waqtiyaashaada oo dhanba inaad kubadda geliso maa waqtiyaashaada inaad kala qaybiso waaye aye ahaa waa gartay fargo moheed ma tahay meel aad dhihi kartid somewhere you can call home haa waan dhihi karaa waayo waa meel fiican jawi degan dad xun ma jira dad fiican waaye Aye.
marka waan dhihi karaa haa daraad waxaan arkayay ama waxaan eh, tv-ga ka daawaday maayarka faaga oo dhahaya een, waana laga soo badiyey een, refujiiga ama qaxootiga waxaan rabnaan inaan dowladda arrintaa dhinacaas soo garayn wax saas u dhahaya mhm ka war arrintaa arrintaa runtii waa arrin uu ma aragta maayarka uu ku dhaqaaqay waaye anna wax aan ka hadl aan ka inaan ka hadla maaha waayo maayarka already ka hadlay marka waxaan dhihi lahaa dhinacna uu saxsan yahay okay een, sheekh saxiid arrintaa ka war Een, arrintaas een, hadday jirto oo uu meherka yiri macnaa waxa weeyaan kolley een, wuxuu ka hadlayaa inta uu qaadi karo macnaha gobollada waa loo qaybiyaa maraykanka qaxootiga aada iyo aad marka inta uu qaadi karo hadduu yiri waa intii aan qaadi karin waan qaadi karaa Mm.
Een, macnaa markaas wuu la noqon karaa dowladdiisii in uu ah, laga joojiyo macnaa oo qaxootiga kala hadlo uu kala hadlo ha Eh, marka waxaa leedahay gebi ahaan qaxootiga hanalaga joojiye ma aha arrintee Mm.
ee waa intii macnaha in la qaybiyo way wadamada eh, Wa- gobolada wadanka oo- gobollada loo qaybiyo ha.
wadanka oo kale loo qaybiyo Mhm.
dhegeystayaasha qiimaha iyo qaada badan oo weli waxaa naga dhegeysanaysaan k p p p l b fagomo head bringing local color to airwaves waxaan gaarnay xilligii breega waa isku soo laaban doonaa xusuusnaada showgeena waxaa marti noogu ammaanta sheekh saxiid maxamed yuusuf iyo zaki cabdulaahi isku soo laabasho wacan
rabtuna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka firo dhabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka firo dhabarku soo gaadha kolka nacaabku kaa soo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka firo dhabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka firo dhabarku soo gaadha kursi uuna shuush soo dhex galo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu kaa dilo naafishkoogu diiran korse uuna shuush soo dhex galo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu kaa dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne naxlili iku daayeda nooli kulate maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan hayne naxlili iku daaye ida ida nooli kurantee kolka nuxuuru la fiirshiyo kolkan naar afuuf haysan naqaayo jacaylka boqolkooda naaska wadan muugi aniguna ninnimaday daadaad noocsa kugu siiyey aniguna ninnimaday daadaad noocsan kuga siiyey kolka nuxuur la fiirshiyo kolkan naar afuuf haysan naqaayo jacaylkaba kolbada naaska wada nuuge aniguna ninnimaday daada noocsan kuga siiyey aniguna ninnimaday daada noocsan kuga siiyey korseyaadana shaakii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay ugu nood bartay oo akaas nuuxsan kari waaye aadana shaakii jarteed naaxin garan weyde kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay uba nood bartiyo waagaad nuuxsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raasha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raasha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana mayashaba ishqaniyo samaan hayne naxlilee ku daaye itaita nool kulatee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha way maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taagane nasiimana mayashaba moy cishqaniya samaan hayne naxlali kutaaye itaita nool kulatee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taageen nasiimana mayashaba ishqaniyad samaan hayne naxlili ku daayeyda nool kulantee
Een, isla su-aashaan weydiiyey zaki oo kale Mm.
sidee u aragta maadaama aad tahay qof muddo dheer ku soo noola waddankan Mm.
oo gobolo badan aa ku soo nooleed Mm.
shaqooyin kala duwan aa soo qabatay Mm.
isdhexgalka bulshada see u aragtaa tu gobol ahaan ama magaalo ahaan meeshaan hadda aan joogno fago mohed area Mm.
ku noolo- noolo- nolosheeda see u aragtaa Ah, nolosha een, horta aniga waxaan ku soo noolaa een, magaalo ka weyn aad iyo aad uga weyn Ayey, een, washington d c caasimadan ku noolaa waa gartay een, nolosheeda inteedii badnayd Mm.
iyo surroundingeed meelaha ku wareegsana virginia Aha, oo kale mhm, een, waana magaalooyin aad u waaweyn ayey, een, halkan macnaa waxa weeye magaalo koraysa mhm, oo aad iyo aad u fiican oo runtiina degan waa gartay, een, dadkuna ay macnaa waxa weeye jaamacado fiican leh mhm, oo macnaa waxa weeye metro- m- m- metropolitan ah oo laba qaybood ah qaybna westi ee, macnaa qaybta macnaa waxa weeye westigan ay tahay fargo iyo macnaa nor dakota iyo qori- qaybta eastiga oo ayadana ah macnaa morher iyo minnesota ayey, jaamacadooyin fara badanna waa ku yaalaan Ay.
oo state university leh sida macnaa n d s u da mhm, m s u macnaa ayada m s u m ka aha.
cordia Concordia Ah, College Concordia College Mm.
jaamacada waaweyn baa ku yaalla marka w- macnaa magaaladan iyo agagaarkeeda waxaan leeyahay waa magaalo fiican oo degan oo ilmaha wax lagu baran karo een, siduu zaki sheegayna ayna dadku wada xumayn marka waa magaalo macnaa waxa weye runtii aan anigu xataa u bogay macnaa sida ay u dhisan tahay iyo sida macnaa waxa weeyaan ay uga degan tahay magaalooyinka badnaa ee buuqa ahaa amaba ilmuhu si fudud ay kaaga lumaayeen micnaha fasahaad fara badan ma jiraa Mm.
Ah, waa gartay Een, dadku waxay dhahaan dadka qaar waxay dhahaan discrimination is taking place here in mohed Mm.
what do you think about that
wallaahi ani hadda ku- waxba kumaan arkin laakiin kolley macnaa waxa weeye qofka bini aadanka ah een, dabeecaddiisaaba ka mida inuu wax kala doorto ayey oo macnaa waxa weeyaan uu amaba uu dadka qaarkiis xaqiro aad iyo aad waa wax dadka ku Waa abuuran qof- wey waxa qofka ku samaysa waa qof ku samaysan aad wey iyo aad marka marnaba lama waayi karo Aha, ilaa macnaa waxa weeyaan een, loo maro macnaa waxa weeyaan sidai hadda diinteen oo kale siday dadka u sinto oo kale aad iyo aad macnaa waxa weye in taasoo kale looga baxa maahane si kalaba si loo kale baahan.
loogama bixi karo Ay, sida kale Mm.
Een, sida wadankoo kale hadda waa ciqaab uu mutaysanaya ama kambeni ha noqdo ama shaksi ha noqdo qofkii qof discriminate gareeyo marka kulama ma kula tahay in cambaign haddii la sameeyo dadka inay kulligood bani aadan yihiin oo isku mid yihiin haddii la sheego Mm.
in laga bixi karo Waa la- waa laga bixi karaa welina hadda maalin dhaweyd macnaa waxa loo dabaldegay macnaa waxa weeyaan international macnaa waxa weeyaan een, racismka aye macnaa in laga- la- loo istaago Mm.
stanford macnaa waxa weeya international eh, racism macnaa in la cirib tiro aye macnaa marka waa wax loo istaagi karo oo qofka ay saas ku dhacdo Mm.
oo ama diintiisa ama macnaa waxa weeye xijaabkiisa sida gabdhoo kale Mm.
ma- ama shaqo loogu diido ama lagu macnaa xumeeyo Ah.
inuu macnaa xafiisyada mudan in loo dacwoodo Mm.
inuu u dacwoodo macnaa Waa- dad badan ka midana macnaa dacwooyinkaas way ku guuleystaan macnaa waxaa ka mid tahay Mm.
een, odayaasha faago moher degan Mm.
sidaa og tahay magaalada faarga waxay leedahay masaajid weyn Mm.
iyo mid kaloo yar laba masaajid ay leedahay halka magaalada moheed ay midna lahayn Mm.
ma jirtaa odayaashiina nimra- ka hadasheen oo ka fadhiisateen si magaalada moheed ay masaajid u yeelan lahayd
Ah, actually anigu faargan deganahay laakiin macnaa waxa weeye waa wax mudan weeye Ayuu.
macnaa waxa weeyaan masaajidka ay waa meelaha ugu fiican caruurta lagu tarbiyeeyo waa gartay Ee, oo macnaa waxa weeyaan dhaqankeena ama diinteenana ay ka mid tahay waa gartay nabigu meesha calayhi salaatu wasalaam meeshuu yimaado waxyaabaha ugu horreeyu samayn jiray masaajidka weeye Aha, intuu markuu usoo hijrooday een, madiina aha, macnaa asoon soo gelin magaalada Mm.
ayuu masaajidka quba aasaasay waa gartay Een, marka waxa weeyaan een, halkaasuuna muddo fadhiyey Mm, kadib markaas ayaa eh, gudaha uu soo galay haddana masaajidkiisa weyn masaajid nabowi mm, oo ilaa haddeeto dhisan labada masjid baa hadda waa dhisan yihiin qofkii ma ka taga Mm.
marka eh, iyo axan ka wadaa iyo madiina madiina taga mm, Een, macnaa waxa weeyaan labaduba waa dhisan yihiin waana waana soo arkaya qofku aha, marka waa meelaha ugu fiican oo ilmaha lagu tarbiyan karo oo macnaa waxa weeyaan xataa haddaan duruus ka soconin mm.
salaadahaas lagu aqrinayo ilmuhu ku taahiiraya macna marka way habboon tahay inay moorheer ayakana usoo jeestaan eh, communitiga macnaa waxa weye muslimiinta degan Waa.
soomaalida iyo kuwa kaleba Eh.
inay masaajid samaystaan waa wax mudan wax mudan leh.
zaki Abraad.
Ah, waxaa jirta su-aashan een, mar hore aan weydiiyey sheekh sahiid een, midabta koorka Mhm.
maadaama kolleejyada adi kolleej iskuula dhigataa kolleej maadaama kolleejyada ah, aysan arrintaa ku badnayn sababtoo aa mogtahay dhallinyarada bahasha kuma badna see waragtaa midabta koorka horka horta wuu jiraa ma- wuu mana jirin waa la dhihi karaa marka ruuxa bili-aadanka waa siduu asaga iska sida meeshuu isdhiga waaye aada iyo aad marka maxaa fiican adiga markii luu midibta kooraya ma aha inaad dhada waa lii midibta kooraya xaafadda ayaan seexani aye marka waa inaad dadaal aa subis waayo waa og tahay waddankan waddankaaga ma aha aye marka ma aha inaad dhada waa lii midibta koorayaaye waan iska joogaa Mhm.
maxaa fiican inaad hadwaakin aa suubiso aa socoto waa og tahay waddanka waa waddankaada maba ahaba soo ma ogid Ah, marka maxaa fiican inaa waxaas badheg aa u dhigin maarata oo dantaada ruux dantiisa fiirsanaya noqoto ma ku fifty years back oo seventy years back haddii la fiiriyo waddankan Mhm.
waxaa jirta xilli qofka madow la dhahay daanyaraa tahay adiga si life ah Mm.
laakiin haddase qof qof dhihi kara ma laha ha ma kula tahay marka eh, zaki adi waay ma kula tahay marka improvement in la sameeyo ha improvement wuu jiraa waddankan horta waa og tahay peace waaye ruux adi madow eh Mm.
maanta nin ruux cadaan oo maaragtay ma caan karo ma dhihi karo sidan sidanaad tahay baad si maskax ee maaragtay ayaa lagugu dhahaa aye marka sidaas ee tahay ruuxa madow maku dhahay doonfaaraad tahay kuma dhahaya Mm.
laakiin si maskax gal ayuu ku dhahaya aye meel uu kaa dilaa Ah.
marka ma- adiga waad fahmi kartaa waayo ruux bilaadan ayaa tahay marka markaad fahmayso maxaa fiican inaa adiga dantaada aa ku daasho oo dantaada aa ka raacda maaha inaad dhahdo ruuxan wuxuu suubiyey ayaan gadaal u raacaya zaki maadaama aad tahay wiil daayaro soomaaliya ha braad Een, kolleejka maxaa rabtaa maadadaarta inaad samaysa aniga runtii wax fara badan ayaan raba inaan suubiyo marka ma dhihi karay taas ayaan ku adkeysanaya waayo waxyaalo badan aan raba inaan barto ma ma ma ma ku haminaysaa inaad wadankii soomaaliya ku laabatido ama xil ah ka qabatid ama ummadda ah wax u qabatid haa waayo aniga maxaa yahay wiil dhalinyaro oo da-yar oo aan nahay waddankeygii hooyo ayaan wax u baranaya aa dhihi kara haa Eh, sheekh saxiid Ah.
aan kugu soo laabto Een, wadankii soomaaliya een, dadka ma ogtahay dad- dadka dadna inta een, een, moher ay ku nool yihiin dadna faargay ku nool yihiin soomaalida sideedana een, qabiilka iyo waxyaaba sidaasa laga hadlaya kuwa faarga ku nool iyo hadda kuwa moher ku nool intaba waxay ku beesgaraysan yihiin qaab qabiil wadankii hal- hadii loo laagto back home waxaan ku beesgarsanayna qaab qaab qabiil hataa marka dadka marka isu waceen waxaa arkaysaa soomaalinimo ma ahan qaab qaab in la isugu wacay bulshada ku nool fargo mowheed maxaa ka dhihi lahayd oo wacyigelin ah inay ka fogaadaan qabiilka
Ah, bismillahi raxmaan raxiim horta qabiilka waxa weeyaan runtii qabiilku wuxuu xun yahay markii la xumeeyo aad iyo aad maana sida kale macnaa waxa weeyaan qabiilku macnaa waxa weeyaan islaamiyan litacaarafo aan litacaaruf weeyaan Aha.
isla markaasna macnaa waxa weeyaan dadka dadku iskugu dhow Mm.
inay isxariiriyaan macnaa waxa weeyaan een, diintu way qabtaa Aad iyo aad.
waati dal qurbaa xaqahu Mhm.
Ah, si qofkii uu banaanka ugu ugu soo bixin Aad iyo aad.
inay dadka isqaraabada dad- kuwa isdhalay kuwa macnaa isku xiga macnaa kuwa ilmaadeerka ku- inay iscaawiyaan oo waxyaabihii hadday dhib soo gaadha xataa Mm.
Een, waqtigii nebigii dadka macnaa calayhi salaatu wasalaam macnaa markii xataa ay dadka macnaa waxa weeyaan ay dhacdo Mm.
in macnaa waxa weeyaan ay diyo timaado waa gartay macnaa qabiilkaas ugu dhow ayaa diyada la bixin jirtay alcaaqila la dhahaa macnaa waxa weeyaan kuwa diyada la bixinaya waa gartay marka waxa waaye somehow insurance buu ahaa Een, laakiin qabiilku wuxuu xumaanaya Mm.
marka laysku takooro ama laysku dilo ama laysku caayo aye taas ayuu xumaanaya taasna macnaa waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa- waa- waa- waa ka- waa- waa ka digay aad iyo aad Aan layantahina qowmun macnaa yaftakhiruuna biaabaa'ihim waa gartay macnaa waxa weeyaan way ka joogsan doonaan kuwa aabbayaashood ku faanayo Mhm.
oo layakuunana axqaru min allahi min aljuclaan haddii kale ilaahay waxay ugaga xumaan doonaan macnaa waxa bahalkan xarwawaalka la dhaho ee qashinka uun ku jira Mhm.
marka waxa weeyaan in macnaa een, laysku xumeeyo ama sida hadda soomaaliya ka dhacday laysku dilo Aad iyo ama macnaa waxa weeyaan e- een, laysku macnaa waxa weeyaan soo dhoweysto macnaa ma aha ma aha laakiin inuu booskii uu joogay Laisku oo macnaa garto.
waxa weeyaan laisku garto islamarkaasna macnaa waxa weeyaan een, dadka isku dhowna ay wixii isla bixin karaan ama macnaa waxa weeyaan xataa waxa weeye dadka haddii qof eh, ama gabar oo kale ah, ama qof macnaa een, macnaa waxa weeyaan eh, disable oo j- oo samey oo jiran oon shaqaysan karin oo kale Mhm.
waxaa qasab ay ku tahay dadka dadka ugu dhow Mhm.
macnaa inay wax u qabtaan Waa hadduuna aabba lahayn hadduuna hooye lahayn inay macnaa adeerkiisa ugu qabto in adeerkiisa kale uusi qabto inay ilmaadiradiisa u qabtaan taas ayay noqonaysaa marka habkaas maahane sida kale ee loo xumaynayo hadda soomaaliya ka dhacday laiskugu dilayo aad iyo aad.
waa khalad macnaa waxa weeyaan diintana aad iyo aad bay uga degtay ugana soo horjeysatay macnaa sababto dadkoo dhanba waa aadan aadanna wuxuu ka yimid caro marka ma la kala sarreeyo Mhm.
ah haddii la fiiriyo eh, soomaalideen dhaxneen dhexdeena qabiilka hadda waa la casriyey Mm.
waxaa loo gudbiyey gobolaysi gobolaysi Mm.
kuwii wadanka joogana waxay isu xiriirinayaan gobolaysi gobolaysi kuwii banaanka joogana Mm.
xaflad gooni gooniyay qabsanayaan taas oo ah iyadana ku Gobolaysi.
salaysan gobolaysi gobolaysi Mhm.
maxaa ka leeda arrintaa Een, runtii een, soomaaliya macnaa waxa weeyaan hadda een, waayadii dambe hadda si ay dowladdeedii ku soo noqon lahayd aad iyo aad een, macnaa waxa weeyaan waxay isku raaceen federaal Mhm.
Een, federaalka marka waxa weeyaan een, weli lama sii shaxin weli lama macnaa lama macnaa si fiican loogama hadlin oo looma lafagurin waa gartay laakiin haddana waxa weeyaan een, macnaheeda federaalka inta ugu fiican Mm.
waa intan hadda aan maraykanku ku noolnahoo kale waa gartay macnaha inay dadka stadia noqdaan Mhm.
stadia markay noqdaan ay statekaas ay ayaku dowladoodii doortaan Mhm.
oo macnaha senataradoodii iyo baarlamaankoodii iyo waxoodii haddana mid kale oo federaal oo dowladu weyn layla qaybsanayaanna ay dad u dirsadaan macnaa saas ayay macnaa kan soomaaliya saasuu ku fiican yahay Mm.
ee uu ku fiicnaan lahaa inay Waayo.
kanoo kale laga dhigo aye Een, si looga baxo een, arrintii macnaa waxa weeyaan een, macnaa dowladdii noogu dambeysoo kale ee kacaanka ahayd aye oo waxoo dhanba haysatay waxoo dhanna xamar ku haysatay Mhm.
oo gobolada ayna waxba gaaraynin Mm.
Een, oo magaalada keliya ee dhisantay ee xamar noqotay marka la fiiriyo magaalooyinkii kale aye Een, taas in laga baxo oo macnaa maamulkii la- la- la- macnaa la fidiyo Mm.
oo uu gobol kasta iyo tuulo kastaba gaaro Mm.
taas way ta ugu fiican oo federaalka horta loo sameeyey aad iyo aad.
laakiin hadda sida ku socoto Mm.
waxaan u malaynaa in meel khaldan uu ku socdo maadaama macnaa waxaa fiican in kan maraykanka kale aan ku bees garaysan qofka meesha raba uu degi karo waa gartay isagoo galmudug ka soo jeedo uu kismaayo degi karo nolol ka samaysan karo islamarkaasna laga soo dooran karo haddii uu u tartamo sidoo kalena kan macnaa kismaayo joogo uu galmudug tegi karo uu puntland tegi karo uu nolol ka samaysan karo uu macnaa koonfur galbeed tegi karo marka saasoo kale in laga dhigo oo macnaa dadkii ay saa ku tartamaan oo ku s- ku- ku noolaadaan baa ila ficnaan laakiin hadda suu ku socdo oo ah macnaa gobolkaasba annaga unbaa iskale macnaa waxaa u malaynaa in meel xun xun ku socdo laakiin waxaa laga rabaa dowladda macnaa waxa weeyaan imanaysa ah macnaa waxa weeyaan een, inay arrimahaas aad iyo u lafagurto runtii dowladda hadda jirto waxba kamaysan qaban afartii sano arrimahaas Waa- oo la rabay arrimahaas oo dhan inay dhammayso Ah.
laakiin waxba kamay qaban marka ta soo socda waxaan ka rajaynaynaa inay dadka noqdaan macnaa waxa weye dastuurkii sidii loo ansixin lahaa sidii macnaa waxa weyaan goboladii macnaa xuduudahoodii loo samayn lahaa sidii macnaa waxa weyaan goboladii goboladii iyo macnaa maa iyo mm, dowladdii xamar sidii ay macnaa shuruucdii kala lahaan lahaayeen waa garta ah dhalinyarada wadanka dhex joogta Mm.
waxay leeyihiin maadaama fursadihii shaqada wadanka markii horeba ay yaraayeen haddana waxaa ciriiri nagu geliyey dadk dhalinyaradii dibadda intay aadeen shaqooyinkii dibadda qaban waayo kusoo caajisay ilan dibad dadka joog waa xamaalin kuligood Mm, siday u badan yihiin mm.
dhalinyaradaasoo soo laabatay sh- shaqadii gudaha wadanka dhexdiisa Mm.
nagu ciriiri gelinaysay leeyihiin Mm.
ka war arrintaa arrintaas horta waa dhacdaa oo maamuladoo dhan way ka sheeganaysaan maqlay hadda maamulka somalilan Mhm.
puntland waxyaabaha ay ka sheegtaan bay ka mid tahay Ay.
waxyaabaha ar- dhalinyarada yaryarna inkastaan topic kale ka dhigan doono aad iyo aad macnaha ay tahriibka usoo samaynayaan aad iyo waa aad m- meeshii oo shaqo la-aan ah Mhm.
iyo wixii yaraa oo la haystay oo dowladdii isku koobtay xataa Mhm.
laftigeedu waa ma jiro oo inaan la baahinin een, waxyaabihii macnaa waxa weye soo galay een, waddanka soo galay Mhm.
ama gobolkaas soo galay Mhm.
inaan dadkii loo baahinin oo dhalinyaradii aan fursado shaqo loo furin Mm.
macnaa soomaaliya keliya waxaa ku filnaan lahaydba lix warshadoodoo waaweyn haddii loo dhiso Mm.
dhalinyaradaas ma soo aadin lixdaas warshadood bay ka shaqayn lahay Ah, waa gartay mm, zaki Ah, yahay waa ay.
arrin qaali oo muhiim uu ka hadlay mhm.
lix camal ay- adii lix xataa ka yaraan ku dhaha afar iyo shan haddii looga dhisi lahaa aad iyo aad wadankooda hooyay ka shaqaysan lahaayeen meeshooda iska joogi lahaayeen Mhm.
laakiin haddii meesha waxba lagu haynin Mhm.
dhalinyarada way- way dantaa ku qasabta inay soo taariibaan ayna ku dhammaadaan waa gartay.
marka maxaan ka dhihi lahaa arrintaas in wax laga qabto waaye wadanka Een, hadalkaa markaa bilaabaysa museega dhahday ha museega kiswahili waaye ha Wa- unan- unaongea kiswahili sana mimi ni mtu wa Swahili haki ah okay Een, sheekh saaxid qofka soomaaliga ah wadankan imaaday asagoon waxba soo baranin ilaa intuu fursad uu u leeyay wadankan inuu wax ka qabsado muxuuse la kulmi karaa as challenge ahaan
ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, runtii waxa weeyaan wadankan waxaa lahaa wadankii macnaa waxa weeyaan Land of Een, qof- opportunity.
uh, land of opportunity macnaa wadankii macnaa qofka uu ka samaysan lahaa macnaa waxyaabo macnaa noloshiisa anfaca Aha.
Een, qofka waxaa laga yaabaa isaga oon waxba horey ugu soo badan soomaaliya Maca- maadaama shan iyo labaatankii sano ugu dambeysay uu macnaa dagaal sokeeye ka socda wadankii isagoon waxba aqrin karin waxba qori karin hadduu halkan yimaado wuxuu jaanis u haystaa in yar muddo kooban Aha.
macnaa waxa weeyaan oo lagu koobi karo ilaa marka ugu horeysa afar sano inuu dugsiga sare kaga baxo
Waa isla markaasna uu jaamacad aadi karo markaas aye.
marka waxa weeyaan een, dhalinta iyo dadka macnaa ku yimidba macnaa waxa weye da kastay ahaadaanba Mm.
macnaa qofku waxa weeyaan markiiba wuxuu l- ku biirayaa macnaa e s lka ama english as second language inuu barto Waa gartay.
markuu bartana markaas waxa weeye adult education ayuu qaadanayaa een, oo uu macnaa iskoolkii sare ku dhammayn karo Mm.
een, macnaa laba sano ama saddex sano uu ku dhammayn karo loo soo koobayo markaas kadibna jaanis wuxuu haystaa inuu jaamacad galo marka waxa weeye wadankan macnaha waxa weye qofka jaamacad iyo iskool iyo shaqo bu- waa leeyahay marka taas ayuu u yahay wadan dihin oo wax laga baran karo wadanka een, een, madaxweynaha wadanka wuxuu dhahay hadda ka hore soo khudbeynaya there is no dream in america Mm, which is impossible mm.
ka war arrintaa waa sax Ay.
sababto hadda tiis asagaaba ka mid ah madaxweynaha madaxweyne obama Ah, i- bala- isagoo madow inuu Isagoo maraykan madaxweyne ka madowga inuu- noqdo ha, inuu madaxweyne ka noqdo Ay, waa wax aan anagu nolosheenna eh, Sugayn.
macnaa, eh, eh, nolol ahaan baa gaaraysaan islahayn ma ahayn ay, laakiin haddana way dhacday ay.
Marka- dadka madowga waxay dhaheen shock inay nagu tahay W- way ku tahay ha sababta waxa weeyaan een, muddo laga joogo macnaa waxa weeye konton sano ka hor amaba een, afartan sano ka hor Mm, ayaa macnaa qofka macnaa baska laga dejinayay ay, oo ma dhahay ama gadaal fuul la dhahayay qofka madow ay, oo uga kaca booska qofka cad ay.
marka waxa weeyaan taas way soo dhammaatay hadda horta. macnaa waxa weeyaan madaxweynu hadda ka yahay So, marka waxa weeyaan waa dream aan macnaa waxa weeyaan dhammaanayno wey runtii waa from from slaves Mm.
to to to To to White president, House, yeah, to White to House.
White House, yeah.
okay zaki habra een, een, maadaama aad aan magaalada aan joogno aad ka dhigatid kuleej dhalinyara dhalinyarada soomaaliyeed ee ka dhigata dhigata kuleejyada iyo jaamacadaha wadanka gaar ahaan magaalada aan joogno ilaa intay la egta hamigoosa suu yahay horta inta soomaalida hadda uma badna baatu way kusoo badanayeen Mm.
marka runtii dad badan oo maxaa jira ilma da-yar oo maxaa jirta dhigtaan oo wax akristaan oo wax bartaan marka kuwa aan wax barinina way jiraan marka maxaan dhihi lahaa waxaa la barta soomaali badan hadda wax way baranaysaa maasha allah kuwa kaloo joogaana maxaan dhihi lahaa kusoo darsamaan waayo wadankay wax u baranayen ubaxii wadanka waayo waa mahadsan tahay zaki Ah, adaa mudan baraada aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaada qaali aana siisay Mhm.
sidoo kale sheekh saxiid maxamed yuusuf oo maanta noogu ahaa marti showgeenaan ah, kani show she- sheekh saxiid aad u mahadsan tahay Ah, waa- oo adaa mudan Een, halkaa ka dhegeysaneysaan waxay ahayd 88.1 f m k p p p l b fagomohead bringing local color to our airwaves dhegeystayaasha qiimaha qaayada badanow tan iyo next week thank you so much insha allah
kolka nacabu kuu kaa soo dhex galo nadar jacaylkii leh aan nabadtuna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka firo nabarku soo gaadha Ah, naana isku raacdiyo ka firo nabarku soo gaadha kolka nacabku kaa soo dhex galo nadar jacaylkii leh aan nabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka firo nabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka firo nabarku soo gaadha kursi uu nashuush soo dhex galo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkoogu diiran kursi uu nashuush soo dhex galo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne naxlili iku daayeda nooli kulate maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan hayne naxlili iku daaye ida ida nooli kulantee iyo kolkan naar afuuf haysan naqaayo jacaylkaba kolkada naaska wadan muugi aniguna ninimaday daadaad noocsan kugu siiyey aniguna ninimaday daadaad noocsan kuga siiyey kolkan uxuur la firshiyo kolkan naar afuuf haysan aanaqayo jacaylkaba kolkada naaska wadan muuge aniguna ninimaday daada noocsan kuga siiyey aniguna ninimaday daada noocsan kuga siiyey balse aadana shaakii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayaad xoobiga naxashka sii saartay ugu nooc bartiyo akaas nuucsan kari waaye balse aadana shaakii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayaad xoobiga naxashka sii saartay uba nooc bartiyo akaas nuucsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada horta gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan hayne naxlalee ku taaye itaita noole kulantee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha way maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada horda gurinagiyo taagee nasiimana ma yeeshabaamoy ishqaniyo samahan hayne naxlalee ku taaye itaita noole kulantee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne